bismillaahi raxmaani raxiim qodobada wararka idaacadda jowhar waxa uu idinhayo waxa ugu dooron madaxweyne xasan sheekh oo ka hadlay guulaha laga gaaray la dagaalanka al-shabaab soomaaliya oo diyaarinaysa ergey dhedhexaadiya dhinacyada isku haya waddanka suudaan maalinta haweenka adduunka oo laga xusay maanta magaalada muqdisho ilaa iyo boqol siddeetan iyo lix ruux oo lala'aya kadib markii afar dooni ay ku degtay badda u dhexaysa jabuuti iyo yeman dhegeystayaal intaasi waxaan qodobadii warka ugu door karoonaa haatanna isagiioo fidsan
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystayaal intaasi waxaan qodobadii warka ugu door karoonaa haatanna isagiioo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo salaada jimcaha maanta kula tukaday mas-uuliyiinta dowladda iyo shacabka masjidka shuhadada ee madaxtooyada qaranka ayaa ka hadlay xaaladda dalka iyo dagaal ka dhanka kooxda al-shabaab madaxweynaha ayaa soo bandhigay guulaha muhiimka ee haliyada ciidamada qaranku ay kasoo hoyeen howlgallada xoreynta dalka waxaana uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed ee deegaanada ay haatan ka dagaalamayaan al-shabaab inay ka fogaadaan ay joogaan nimankaas khawaarijta ah ha laga fogaado ha layska ilaaliyo cir iyo dhul iyo dhinac walba waa laga duqaynaa war guri ha ka ijaaran oo gaari ha ka ijaaran oo macaamil yowna idin dhex marin oo ha la degin oo ha la darsin intaba ha yeelin muwaadinka soomaaliyeed ee sharafta lahow intaasba ha yeelin ilaahay idankiis meel kastoo aan joogno dadka soomaaliyeed waan guulaysanaynaa guushiina wax yaraa nooga dhiman maalinta bisha ramadaan sidoo kale madaxweyne xasan sheekh waxa ugu baaqay dhallinyarada ku jirta al-shabaab in ay isa soo dhiibaan maalinta bisha ramadaan ee aan ku jirna maalin ramadaan ee jumcaha fadligeeda waxaan rabaa waxaan u soo jeedinayaa dhallinyarada ku maqan nimanka cadowga ah dhexdooda waxaan rabaa fursadaa u furan inaan u sheego fursadaa u furan ay uga soo bixi karaan cadowga cafis waaye ninkii ka soo baxa asaga ka soo baxa lama bahdilayo lama dulminayo lama xirayo walaalihiis iyo u imaanaya iyo dadkiisa usoo noqday kuwii ka soo noqdayna way joogaan waa la yaqaanaa sharaf iyo karaamay ku nool yihiin ciidankii amnigay ka mid yihiin dowladday ka mid yihiin ganacsatay ganacsigay ku jiraanay ka mid yihiin wax walbay xuquuqa oo muwaadin soomaaliyeed oo wanaagsan oo leeyahay ayay yeesheen been haddii laydiin sheegayo waa laydin laaynayaa iyo waa laydin dilayaa iyo waa laydin bahdilayaa iyo waa laydinka dhacayaa laydin leeyahay waa been u soo noqo hooyadaa u soo noqo aabbaha u soo noqo qoyskaaga iyo walaalaha u soo noqo soomaali u soo noqo diinta saxda ah ee islaamka u soo noqo wiilasha meesha jira waa wiilasheenni hooyaa dhashay aabbaa dhalay walaalow la dhashay xaasow leeyahay meelow jira caruurow leeyahay fariinteedu waxay tahay dhammaan aan la hadalno maandhow soo noqo abboow soo noqo abtiyow soo noqo adeerow soo noqo aan dhahno aan soo celinno aan u soo celinno diinta saxda ah dowladnimada saxda ah dalkeennii oo saxda ah caalamku siduu u nool yahay inaan u noolaanaan rabnaa uma noolaa karno si qariban wiilasha soomaaliyeed masaajidkan joognaaye aan u ducayno ee hortaagan cadowgaas ee meel walba ka hortaagan ee al-shabaab ka hortaagan ee maxaan ku raha daacish hortaagan ee buuraha iyo dhulkaa dhibka badanna ku hortaagan jadda iyo duurkaas jiilaalka ku hortaagan dhammaan wiilasheenna waaye garab istaagay nagamud yihiin masaajidka ilaahay aan dhex taagannahay salaadii jimcahaan dukannay weysaa noo wada dhowran ilaahay hortiisaan taagannahay ilaahay aan u barino in ilaahay guuleeyo in ilaahay guuleeyo ilaahay aan u barino kuwa cadowgaa ee diinta cadowga ku ah ee dadka cadowga ku ah ee dalka cadowga ku ahna in ilaahay soo hanuuniyo aan u ducayno ayagana oo waddada saxdaa ilaahay tuso aan u ducayno ayagana wasiiru dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya cali maxamed cumar cali balcad oo u waramayay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in dhowaan la magacaabi doono ergey u howlgala sidii loo heshiisiin lahaa dhinacyada ku dagaalamaya wadanka suudaan wasiiru dowlaha ayaa muujiyey sida uu uga xun yahay dagaalka sokeeye ee ka dhacay suudaan isagoo qiray in dalkaasi uu ka mid yahay dalalkii usoo gurmaday soomaaliya waa kan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda cali balcad oo arrintaasi ka hadla
marka hore horta dalka suudan waa ka xunnahay waxa ku dhacay suudan waa dal walaalaa waa dal u soo gurmaday soomaaliya xilligii ay xaaladda adag ka jirtay dad aan ka yareen konton kun oo soomaaliya yaa kasoo qalinjebiyey jaamacadaha suudan oo si lacag la-aana ku dhigan jiray marka awaal weyn yay nagu leedahay marka inaan abaalka gudno waa ku qasbannahay tan kale suudaaniyiinta qudhooda ayaa muujiyey inay kalsooni ku qabaan soomaaliya oo aanay rabin wadamada kale oo ay rabaan in soomaaliya ay soo dhex gasho marka waxaan rajaynaynaa inaan ergey u magacaabi doono mar dhow oo arrimahaas ka howlgala dalal waaweyn ayaa noo yimid oo naga codsaday inaan suudaan arrinteeda wax ka galno sidoo kale dee maanta waxaan ka midnahay golaha amniga marka golaha amniga waxyaabaha horyaalna waxaa ka mid ah suudaan marka cidda wax laga weydiin doonana waxaa ugu soo horeeya soomaaliya oo ay dal muslim ah carab ah afrikaan ay wada yihiin marka arrintaas inaan u howlgalno waa waajib na saaro itaa inaan gudano soomaaliya waxay ka qaban kartaa in labada garab ee sahaya ay ay la kulanto khibradaha ay u leedahay burburka iyo dagaaladii soomaaliya ka dhacay ay iyadoo ka faa'iidaysanayso inay labadooda isku daydo inay isku soo dhaweyso mataqaanaa oo ay wada hadallo dhex dhigto si loo helo mataqaanaa ii sheeg jawi nabadeed oo ay suudaaniintu ku wada hadlaan marka waxaan rajaynaynaa in in marka ergeyga laga magacaabo in gogona loo fidin doono hadduu ilaah yirahdo xuska maalinta caalamiga ee ururka haweenka dunida ayaa laga xusay maanta magaalada muqdisho iyadoo uu halkaasi uu ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo marwada koowaad ee madaxweynaha weriye abshir cabdulaahi ayaa warkan muqdisho ka soo diray waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabadda xuska maalinta caalamiga ee haweenka adduunka munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenweynaha gobolka banaadir guddoomiyaasha degmooyinka guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir agaasimayaal mas-uuliyiin hore dalka xilal ugu soo qabtay xiriiriyaal xildhibaano wasiiro marwada koowaad ee madaxweynaha dalka zahre cumar xasan iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda xuska maalinkan ayaa waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul aadanaha goobta ayaana lagu soo bandhigay horumarada kala duwan ee ay dumarka gaareen dadaalkooda ku aadan dib u dhiska dalka iyo sida nafhurnimada leh ee ay dalka ugu shaqeeyaan ugu horeen waxaa goobta ka hadlay maryan qaasim wasiirkii hore ee haweenka iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab waxaana ay sheegeen in maanta ay ku weyn tahay guud ahaan haweenka soomaaliyeed waxaana ay ka sheekeeyeen guulaha ay gaareen haweenka soomaaliyeed waxaan soo shaqaynay toddoba maalmood waxaan codsanaynaa toddobadaas maalmood oo ay astaysay ilaahayaa u naxariista wasiir khadiijo maxamed diiriye oo garatay inaan siddeedda maars intaan isku nimaadno xaflado inaanu guryaheena teginay bal aan ummadda wax u qabanno annagoo taa ka soconno ka duulayno ayaa wasiir khadiijo almaqsuuma iyaduna astaysay si lamida iyadoo xoojinaysa doorkii walaasheed ay ku lahayd xukuumadda ayay tiri waa in toddobaadkii ay astaysay sideedii loo dhigo waxaa loo aqoonsaday galowbale caalamiyan un-ka in laga dhiga maalin loo asteeyey haweenka oo meel kastoo joogaan maadaama soomaaliyana ay tahay waddan ka tirsan un-ka horta sidaasay ku timid international women's day ilaa hadda dumarkaas waxay ku jiraan kambayn waayo xuquuq buuxda weli ma helin ingiriiska oo kale ilaa hadda equal bay ma jiro gabadhay wiilkada isku wax soo bartaan isku shaqo ku jiraan isku mushaar ma qaataan marka xuquuq ay u xarbinayaan taas marka siday ku timid waxaan u malaynaa waxyaroo kooban waa ka sheegnay wasiirka qoyska ee xuquul aadanaha xukuumadda soomaaliya khadiijo maxamed almaksuumi ayaa tilmaamtay in haweenka soomaaliyeed ay duruufo adag ay u soo mareen dhismaha dalka waxaana ay sheegtay in xilligan ay qayb ka yihiin xoreynta dalka maanta waa maalintii la hadli lahaay maanta waa maalintii wixii soo dhacay iyo waxaa u baahanna inaan ka hadalno soomaaliya gabdhaha ra-iisul wasaare maamada nala joogan ugu faa'iidaysanayo gabdhaha soomaaliyeed waa halboodaha dalka waxaa rabaa raggii soomaaliyeed oo dagaalka maanta khawaarijta kula jirto waa gabdhaha oo maanta ay ku noolyiin ay ku joogaan oo raashiinkooda iyo cuntadooda ay halkan ka sii wadaan eena diyaar u yihiin farantiga inay istaagaan eena aadaan aniga ka kow a ahay ra-iisul wasaare maamo waxaan rabaa maamo zahro fariintan oo u hadlaya u hadlaya af gabdhaha soomaaliyeed diyaar baa u nahay khawaariijta inaan la dagaala saas soo maahan sax soo maahan diyaar baa u nahay khawaariijta caawi iyo maalin dagaalkood inaan wadno gabdhaha soomaaliyeed hooyada soomaaliyeed ee wiilka ka dhintaa waana marna odageed marna waa wiilkee dhashay dhibaatooyinkaas dhibka mar walba ku dhaco waa gabdhaha soomaaliyeed hooshasna marna ma ogolaanayno khawaariijta dalkeena inay wax u gaarstaan carruurtiina u gaarstaan dalkeena dhibaato u gaarstaan anakaa u taagan caawi iyo maalin inaan ka shaqayno maanta waxaan rabnaa qof iyo cod inay waddanka gaarto marwada koowaad ee madaxweynaha dalka zahre cumar xasan ayaa ka sheekaysay xuska maalinkan iyo doorka haweenka soomaaliyeed ay ka qaadanayaan horumarinta dalka asaaska guriga adduunyada waxay hore ugu martay waa hooyo dhiiran dadaalaysa owlaaddeeda waxbaraysa u shaqaynaysa u karinaysa aad iyo aada maaragtay aan ugu faraxsanahay maanta inaan maaragtay barnaamijkan isugu nimaado ilaahaygiina gaarsiiyaa mahadda leh ramadaan kariim ilaahay inta ugu dambi dhaafa ha nagu daro dhammaanteenna insha allah kuwa guulaysta gabadheeda wasiiraddeeda waxay ka hadashay qof iyo cod qof iyo cod waa ka hadlaynaa qof waliba codkeeda iyadaa iska leh qofka iyada rabtay siisanaysaa kanaa jecelahay kanaa nacabahay kana ahay ma jirto qoftaad u aragtaan inay dalka iyo dadka iyo diinta badbaado u tahay aad u aragtaan codkiinna siista cidna cidna ha ugu jirinina maaragtay meel aniga isii codka aniga yeel halaydin shukaansado codka halaydin weydiiye bal horta laydima weydii jirin hadda hanana weydiiyo codka
ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka waxaa maanta aniga sharaf weyn iya inaan halkan kala soo qayb galo xafladdan ay ku dabaaldegayaan kaga baaraandegayaan arrimaha haweenka iyo doorka ay kaga aadan yihiin qarandhiska soomaaliyeed sharaf weyn bay ii tahay maanta inaan halkan idinla joogo dhegeystayaal halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa radio jowhar shabeellaha dhexir shabeelle soomaaliya haatanna wararka dibadda ugu yaraan laba qof ayaa dhimatay halka boqol siddeetan iyo lix kalena la la-yahay kadib markii afar doon oo sideed hariibayaal ka soo baxay afrika ay ku qallimeen biyaha u dhow yeman iyo jabuuti habeennimadii khamiista sida ay shaacisay maanta hay-adda socdaalka ee qaramada midoobay i o m afhayeenka i o m tamim elian ayaa u sheegay wakaalada wararka ee a b in laba ka mid ah doonyaha ay ku qallimeen biyaha yeman halkaasi oo laba ka mid ah shaqaalaha doonyaha la badbaadiyey balse boqol siddeetan tahriibiyaal ah iyo shan shaqaale yeman ah weli la la-yahay isla habeenkaasi laba doonoo kale ayaa ku qalimay biyaha jabuuti meydadka laba tahriibiyaal ah ayaa la helay halka dhammaan rakaabkii kale la badbaadiyey ayuu yiri afhayeenka i o m sida uu warbaahinta u sheegay madaxa xafiiska i o m ee yemen dabaylo xoogan ayaa sababay in labada doon ee ku qalimay xeebaha jabuuti ay rogmadaan markii ay safarkooda badda bilaabayeen sida lagu sheegay warbixin ay i o m soo saartay bishan tirada dadka tahriibiyaalka ah waxay kor u dhaafeen sagaashan iyo toddoba kun iyo laba boqol sanadkii labada kun iyo saddex labaatan saddex laab tiradii labada kun kow iyo labaatankii sanadkii hore tiradaasi waxay hoos uga dhacday wax ka yar lixdan iyo kow kun taasoo la rumaysan yahay inay sabab u tahay kormeer dheeraad ah oo lagu sameeyey biyaha tobankii sano ee lasoo dhaafay ugu yaraan laba kun iyo siddeetan iyo laba tahriibiyaal ah ayaa ku lumay marinkan kuwaasi oo lix boqol iyo sagaashan iyo saddex ka mid ah la xaqiijiyey inay badda ku dhinteen sida laga soo xigtay hay-adda i o m qiyaastii saddex boqol iyo siddeetan kun oo tahriibiyaal ah ayaa haatan ku sugan gudaha waddanka yemen dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaro oad kala socoteen radio jowhar waa naga intaa